bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka cawga kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay ceeldheer maraykanka ah oo duqaan ku beegsaday daacishta ku sugan gobolka bari guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo xilka u kala wareejiyey guddoomiyihii hore ee degmada kaaraan iyo guddoomiye cusub wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rable oo ku bogaaday ciidanka xooga dalka guusha dagaalka maanta ka dhacay degmada ceeldheer warka caalamkana waxa aad ku dhegays doontaan ururka iskaashiga islaamka oo ku baaqay in tallaabo laga qaado israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarkii saaka al-shabaab ku qaaday degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wasiirka wasaaradda gaashaadhigga xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ka hortageen weerar ay al-shabaab ku qaadeen magaalada ceeldheer ciidanka waxay jab culus gaarsiiyeen cadowga iyagoo dilay in ka badan lixdan halka dhaawaca uu gaaraya qonta sidoo kale gacanta ayaa lagu soo dhagay maxaabiis ay ku jiraan horjoogayaal caan ku ahaa
waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud saakay aroornimadii hore saacaddu markay ahayd afartii iyo bar ama toban saac iyo bar salaada subax xilliga la addimo kooxahaasi waxay soo weerareen fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed magaaladaas ceeldheer waxaa ilaahay mahaddiisa in ciidankeenna oo haystay waajibaadka ah in ay dalka ka xoreeyaan ka ciribtiraan kooxaha khawaarijta isla markaana dhiifoonaa hayay xogta cadowga in ay si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaas isla markaasna ay jab xoog la gaadhsiiyeen kooxihii weerarka soo qaaday saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa maydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwo habow ah ciidankeennuna waxay daba joogaan kooxdii magaalada intii dhimatay ama dhaawacantay marka laga reebo kuwii kale oo meydad iyo dhaawac wata oo sii laabanaya ayay sii daba joogaan ciidankeennu meel labaatan kilomitir magaalada ceeldheer uga jirta dhanka waqooyi ayayna ciidamadu hadda sii da sii daba socdaan kooxihii khawaarijta dagaalkan saaka dhacay wuxuu socday muddo toddoba saacadood ah welina hadda ma dhammaane wuu socdaa kooxaha khawaarijta sidii looga bartay waxay subaxii hore isku sawireen meelo magaalada ka mid ah oo dagaalladu ay ka socdeen iyagoo dadka soomaaliyeed brobagaankoodii iyo dacaayadoodii maaragtay raba inay ku indhasarcaadiyaan laakiin saacaddan hadda idinla hadlayo goobihii lagu diriray magaaladii hareeraheedii lamaa iyo labaatan kilomitir waxaa ku sugan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada geesiyada ah ee deegaanka khasaaraha dagaalka ku soo gaaray kooxa kooxda khawaarijta qiyaastii meydadka hadda la hayo waa sodomeeyo laakiin waxay qaateen oo la hubaa meydad kale iyo dhaawacyo badan oo gaaraya ilamaa lixdan khasaarahooda dhimashadu wuu gaarayaa dhaawacooduna ilaa konton ayuu kor u dhaafay xogta aan helayn waxaa ilaahay fadligiisa inay ku soo weerareen oo la fashiliyey gaari qaraxa oo ciidanku ay isla markiiba intuusan goobta soo gaarin ay meeshaasi ku qarxiyeen wax khasaaraana ciidankeenna isu ku soo gaarin waxaa sidoo kale dhacday oo berber socday dagaalkan duqaymo saaxiibada caalamka gaar ahaan dowladda maraykanku ay ku garab siinaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iyaguna ilaa saddex duqayn oo markii ay laabteen kadib lagu sii wado haddeertaan sii noqoshadoodii waxaan hubinnay in labadii nin oo hoggaaminaysay maleeshiyaadkaas khawaarijta in halkaasi lagu dilay
maraykanka oo duqeyn ku beegsaday daacishtaa ku suganoo gobolka bari ali aadanna ayaanu faahfaahinayaa maraykanka ayaa wax war ka soo saaray duqeyn xoogan uu ku beegsaday maleeshiya ka tirsan daacish oo ku sugnaa buraha caalamiskaad taliska maraykanka ee qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom ayaa waxay sheegeen in saacadii u dambeeyey ay duqeymo xoogan ka fuliyeen buuraha caalamiskaad gaar ahaan meelo u dhow godadka iyo buuraha loo yaqaano toga baalade qoraal kasoo baxay dowladda maraykanka waxay ku sheegtay in duqeymahan ay ahaayeen kuwo la qorsheeyey oo ku socday bartilmaameed gaar ah oo lagu beegsanayay xubno sare oo kamid a daacish iyo maleeshiya iyadoo maraykanku ay sheegeen in qorshahooda sida uu ahaa duqeyntan ay u dhacday dadka ku sugan meelaha u dhow caalamiskaad ayaa laftirkooda sheegay in la maqlayay dhawaqa duqeymo xoogan oo ka dhacay caalamiskaad walow maraykanku aanu ku darin warka kasoo baxay khasaaraha ka dhashay duqeymaha ay markaa ku beegsadeen xubnaha daacishta ee ku sugan gobolka bari maraykanka ayaa inta badan waxa uu duqeymo ku beegsadaa maleeshiyada daacish iyo sidoo kale shabaabka ka dagaalama soomaaliya iyadoo duqeymihii u dambeeyey ee ka dhacay buraha caalamiskaadna lagu dilay xubno sare oo ka mid ah daacish iyo maleeshiyo daacish ka tirsan iyadoo weli ciidamada puntlandna ay maleeshiyada daacish kula dagaalamayaan deegaano badan oo ka mid ah buraha caalamiskaad gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir oo xilka u kala wareejiyey gudoomiyihii hore ee degmada kaaraane gudoomiyihii cusub axmed cabdikariin ayaa warkaa muqdisho kasoo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh ayaa xilka u kala wareejiyey gudoomiyihii hore ee degmada kaaraan faarax cadaani maxamed iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi kaaraan maxamuud cabdulaahi cumar oo dhowaan uu xilkaasi u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir xafladda xilwareejinta oo lagu qabtay xarunta degmada kaaraan ayaa waxaa ka qayb galay madax kala duwan oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh xildhibaano odayaal dhaqan haween iyo dad kale oo ka tirsan qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin dhallinyaro waxaa ka hadlay xafladdaasi xulwareejintaa siyaasiyiin odayaal dhaqan iyo haween laakiin hadda waxaan idin hayaa anoon hadda yacni shay baan aha laakiin daan aad u weeraro ma jiro xaafadaha markaan maraayo ilmaha i wada waxaan weydiiyaa xaggaan maraynaan idhaho ilaahay low intaan maraynaan idhaho jidkaa iga dhumaayo jidkaan kala aqoon waxaa la dhigaa ansarloog ansarloogaa la dhigaa waa la goglay taas waddada aad mari jirta haddii isbeddel ku dhaco adigana isbeddela kugu dhacaya waxaan ka wadaa markaa waxyaabaha la taaban karo oo guddoomiyaha hadda cawada xilka wareejinaayo oo cadaani kuna wareejinayo walaalkiis maxamuud socdaal ku wareejinaya wuxuu qabayey sheegshaagayga ma rabaan oo adinkaa ku idin markhaati ka ah waayo herkaaraad u badantihiin nimaa waxaa la yidhi dowladnimadu waa naas irmaan dowladnimadu xilku waa naas irmaan war hebelow sacaaga maxaa la yidhaah haddau gurayaha mase haddau irmaaya haddau irmaaya haywarasa la yidhaaho haddau gura yaabiis warsado horta birri iyo birri dambe iyo cidna ku soo wici meh ninkaanaan u sacbaynaa oon mashquulihaynaa laakiin dowladdaada qadka kugu soo dhaqaysa saas ku qanac faarax wuxuu ahaa wiilkayga wakhti badan aan soo wada shaqaynay wuxuuna ka mid ahaa dadka aan in badan maaragtay aan isugu dhoweyn guddoomiyaasha degmooyinka waxa aan ku jeclaynna waxay ahayd waxqabadka waay qofka hadduuna waxba qabanayn qofna ma jeclaan karto hadduuna hore u soconayn qofna ma u baahno laakiin waxaan hubaa waxqabadkiisii iyo wixii la sheegi lahaaba muuqaaladii aan daawanay waxay soomaalidu tiraa sadar muuqda su-aal ka dhan dabcan caawa waxaan u nimid annagoo fulinayno awaamiirta go-aanka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xilka ka qaaday faarax
guddoomiye hore ee degmada kaaraan faarax cadaani maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey howlihii kala duwanaa ee uu ka soo qabtay degmadaasi muddadii u xilka hayay waxaa kaloo noo qabsoomay in labaatanka degmo ee degmo ee gobolka banaadir qiimeen loo sameeyey ayna u sameeyeen wiilal dhallinyaro ah oo gobolka banaadir deggan aan ku guulaysannay degmadii ugu wanaagsaneed oo ugu bilicda iyo amniga iyo horumarkii isdhexgalka bulshada inaan ku guulaysannay ayadana guul u soo weytooyey reer kaaraan waan ugu mahad celinaa bulshada degmada kaaraan waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo sanadka labada kun labaatan shan cayaarihii ayaa bilaabanaayo macallinkii iyo isboortigii dhallinyarada cayaari laheyd way dhisan yihiin hotel ayay noo degan yihiin juhdi iyo qarash badan ayaa la gelshay guddoomiyaha cusubna waxaan ka codsanaa maadaama aan ugu tala galnay afar sano inaan haysanno koobka aan difaacanno intaas ayaa noo qorshaysneed
guddoomiyaha cusub ee degmadaasi kaaraan maxamuud cabdulaahi cumar ayaa halkaasi ka sheegay waxyaabaha uu ka qaban doono degmada isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono baahiyada kala duwan ee degmada kaaraan kaaraan yaan loo bakin nin aqoon-yahan ah waxgarad ah wax fahmaayo furfuran dhallinyaro ah aa idin imaaday waxaana rajeynaa wax kasta ee degmada kaaraan ay u baahan tahay hiili hoob saqdha haweenimo xilli kasta waa jooga ani degmada hadduu ilaa yaraa intaa kadib kaaraan waxaa ugu talagalay inaan ka shaqeeyo uguma talagelin inaan ka shaqaysto nin dhallinyaro ahay hore mustaqbal u samayn karo aqoon-yahan ah ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa ku bogaadiyey ciidanka xoogga dalka guusha dagaalka maanta ka dhaca degmada aldher ee gobolka galgaduud ra-isul wasaarihii hore rooble ayaa yidhi waxaan bogaadinayaa ciidamada xoogga dalka iyo bulshada aldheer guushii weyneed ee ay ka gaareen maanta duulaankii gardarda ahaa ee al-shabaab geesinimada ay muujiyeen waxay ka turjumaysaa kartida ay leeyihiin ciidamadeena iyo shacabka deegaanka halkaad naga dhegeysanaysaanna waa ra-idu jal markana warka caalamka ururka iskaashiga islaamiga ee loo yaqaano o i c oo ay xilligaana taladiisa hayaan madaxda turkiga ayaa u baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobey inay tallaabooyin adag ka qaado israa'iil kadib markii ay duuqin cidka ka geysteen magaalada dooha ee dalka qatar ergeyga turkiga ee qaramada midoobey axmed ildis oo cambaareeyey weerarka fooshuhur israa'iil ku qaaday qatar ayaa fulkiisa ku tilmaamay adgudub bareer ah oo ka hor imaanaya madax banaanida dhulkeeda iyo amniga qaranka qatar mas-uulkaasi ayaa ku nuxnuuxsaday in weerarka israa'iil uu yahay mid argagixisa ah oo la doonayay in qalqal lagu geliyo xasiloonida iyo ammaanka gobolka bariga dhexe isagoo soo jeediyay in laga hortago adeegsiga aan loo meeldayan ee ka dhanka ah madax banaanida dowladda qatar ergeyga turkiga ayaa dib u xaqiijinaya midnimada ururka iskaashiga islaamiga isagoo yidhi waxaan u taaganahay si wadajir ah in aan u taageernaa haqa iyo waajibaadka dowladda qatar si ay uga jawaabto xadgudub kasta ama gardaro kasta oo qatar ku ah ammaankeeda dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa waa naga intaa warka waxaa idin akrinayay anugu cabdiqaadir maxamed iimaana cidoo warkay seegna waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebooka kulanahay orayadow johor sidaas soo nabadgeliyo